fargashigii dahabkaaba carradii kaga dhacay ma u malaynaysa isagoo bakayla inuu halkaa ka dhaqaaqayo isago carradaan kala rogi maayo adna kolkaa wuxuu leeyahay inantan aan ku bakaylahaayo inantanina waa fargashigaygii dahabka ahaa meesha laftarkeygaybay igaga lunto igu dambaysay kaba dhaqaaqi maayo meeshaasi saaun baan u taagnaan buu leeyahay kan bakaylkii hadduu dhaqaaqu ka tagisidaa marba uu soo noqonayayo malaha imikaad heliyo bal imika carradii yarkala rog buu is odhanaya mar alla markuu ka dhaqaaqaba uu kusoo laba noqonaya anna saasoo kale aan ahayo wuxuu leeyahay markaan ka dhaqaaqaba halkii baan dib ugu noqon waad aragtaa tashbiih cajiiba meeshan ku jira buliitu bila alaali in lam aqif biha wuquufa shaxiixin daaca fi turbi khatamu yadcuu calaa nafsihi naftiisa waa habaaraya bilbilaa inay baaliyowdo ayuu ku habaaraya iyo walfanaayo inay geeriyooto idaa huwa lam yaqif hadduu istaagi waayo biladlaali adlaasha biyadkura si uu xusuusto cahda man kaanuu cahda man kii cahdigiisa kaanuu bihaa halkaa degi jiray ciddii halkaa deganayd buu doonaya inuu xasuusto uma araada wuxuu doonay an yusawira laka inuu kuu sawiro hayata wuquufihi qaabka uu isku taagayo faqaala wuxuu yidhi kamaa yaqifu siuu isku taago shaxiixu nin bakhayl ah oo faqada waayey khaatamuhu fargashigiisii fi turaabi carradan dhexdeedana ku waayey ninku hadduuna bakhaylahay un ka samri karaa waxay ma og tahay bakhaylkuise ma samrayo man kaana yuwafaqu ilaa taswiiri xaali dihni muxuu yidhi halkaa man kaana muu yidhi almutaxayir almaxduun almadruuqi bira'si almuntaqil min makan uma araada an yusawira laka hayata wuquufihi faqaala kamaa yaqifu shaxiixun faqada khaatamahu fi turaab man kaana ninka ahaada yuwafaqu nin la waafajinayo ilaa taswiiri xaali daahil ninka wareersan buu ku leeyahay xaaladiisa inuu sawiro almutaxayir ee mutaxayirka daahilka waxa weeye dee waa wareerka welihadii weeyaan ama dahiladii almutaxayir ee wareersan almaxzuun ee warwaraya almudriq bira'sihi ee madaxa foorarinaya almuntaqil min makaan ee meel ka tegaya ilaa makaanin tegaya meel kale fi diraabin isagoo welibana isbaraambaraya iyo wa dahshatin dahsha ay ku jirto kaa ayuu shabahayaa xaalkiisa bixaali shaxiixin buuna ku shabahayaa nin bakhayl ah xaalkiisii oo faqada fi turaab carrada dhexdeeda ku waayey khaataman khaatam buu waayey samiinan qaali agtiisa ka ah haadihi tani balaaqatu tashbiih weeyaan min xayu mablau min xayu mablaqu daraafatihi xagga daraafadiisa iyo cusaybkiisu mablaqa ay la eg tahay iyo wa bucdi marmaah xagga marmihiisa iyo meesha loo tuurayo fogidiisu intay la eg tahay iyo wa miqdaari maa fiih waxa ku jira miqdaarkiisu intuu la eg yahay oo min khayaalin khayaal ah amaa balaaqatuhu tashbiiha balaaqadiisa min xayu suuratu alkalaamiya xagga suurada kalaamka markaynu ka eegno allatii yuudacu fiiha taasoo la dhex dhigayo fa mutafaawitatun aydan aad bay iminkale u kala tagsan tahay haddaynu tashbiihu kalaamku dhex dhacaya aynu ka eegnana balaaqa ahaan aad buu u kala tegayaa buu ku yidhi fa aqalu tashbiihi tashbiiha waxa ugu yar fa aqalu tashbiihaati tashbiihaadka waxa ugu yar martabatan xagga martabada fi lbalaaqati balaaqada dhexdeeda maa dukirad arkaanuha waxa arkaantiisa la sheego maa dukirad arkaanuhu waxa arkaantiisa la sheego jamiicuhaa siday u dhan tahay tashbiih ayaa ugu balaaqa yar buu yidhi kay arkaantu sheegan tahay arkaantuna imisay ahay afartiba kay sheegan yihin baa ugu balaaqa yar lianna balaaqata tashbiihi tashbiiha balaaqadiisu mabniyatun waxay ku dhisan tahay cala adicaa'i ana almushabbah mushabihu inuu yahay sheegasho la sheeganayo caynu lmushabahi bih tashbiiha balaaqadiisuba waxay ku dhisan tahay buu yidhi maxay idice la idicaysanayo inuu mushabihuba mushabahun bihigii noqday mushabihu inuu mushabahun bihigii noqday iyo wawujuud iyo wawujuudu laadaati aadaadka wujuudkiisa buu ku leeyahay cafwan wawujuudu laadaati aadaadka wujuudkiisa aadaadkoo la helo iyo wawaju shabahi waju shabaha wujuudkiisu macan mac ahaan ay jidaan yuxawilaani way wareejinayaan may yaxuulaani way kala dhexgelayaan duuna hada lidicaa idicaagan sokadiisa ay kala dhexgelayaan haddaba haddii aadaatu tashbiiha la sheego idicihii baan suurtoobaynin oo sheegiddan aadaatu tashbiiha ayaa idicihii iyo de xaqiiqdii kala dhexgelaya wajushabhuna waa noocaas oo kale haddii caliyun badrun la yidhaah cali maxaynu sheeganay inuu maxay yahay cali laftirkiisu inuu maxay yahay baynu sheegnay dayax soo ma ahayn dee balaaqadu saasay ku jirta haddaad laakiin caliyun kalbedri tidhaa kaafkani muxuu leeyahay dayax maahee waa dayax oo kale miyuuna kala dhexgelaynin kolkaa balaaqadii way daciiftee ma arkaysaa markii hore caliyun badrun idicay ahayd waxaad sheeganaysay dayaxa laftarkiisiiba inuu ku biiray uu dayaxba noqday laakiin caliyun kalbedri inuu mushabahay unbaad sheegtay kolkaa kaafkani balaaqadii waxba u dhimay wajshabhuna waa noocaas oo kale wa wujuudu aadaati aadaadka wujuudkiisi iyo wawaju shabahi waju shabhu macan iyagoo macaya xuulaani waxay kala dhexgelayaan duuna haadaa kan sukadiisa alidicaayo idicada ah fa idaa xudifat ilaadaatu aadaadka marka la xadfo waxdaha keligeed haddii aadaadka la xadfo oo waju shabahi la xadfo waxdahu kelidii irtafacat kor bay u kacaysaa darajatu tashbiihi tashbiiha darajadiisu fi lbalaaqati xagga balaaqada qaliilan in yar laakiin qaliilan buu yidhi labadaba haddii la wada xadfay dee balaaqadu imanaysay lianna xadfa axadda haadayni labadan midkoodoo la xadfaa yuqawi wuxuu xoojinayaa idicaa itixaadi lmushabbah mushabaha iyo walmushabahi bihi mushabahu bihigu inay midoobeen idicihii ahaa ayuu xoojinayaa bacda taqwiya laakiin tamaama takwiye maaha waa bacda takwiya haddii mid la xadfo takwiyadaa qayb ka tirsan ayuu keenaya lakin tamaama takwiye ma keenayo ama ablaqu anwaaci tashbiih tashbiiha anwaacdiisa ka ugu balaaqada badan fatashbiihu lbaliiq weeyaan tashbiiha baliiqa ah liannahu isagu mabniyun wuxuu ku binaysan yahay cala iddicaai ana almushabbah mushabbahu inuu yahay iyo walmushabbahi bihi shayun waaxid kaa sheegashadiisuu ku binaysan yahay hada almru hada hada waina lilmuttaqiina laxusnu ma'aab waa kelmadii haadaa ahayd aynu horay u sheegi jirnay inay bulaaqadu isticmaalaan qur'aankana dhex dhacday ee ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala hada waina lilmuttaqiina laxusna ma'aab kelmadda haadaa iyo kalaamkay qurxisay ma ogtahay markaad shay ka warramaysid ka warramaysid ogaa unbaad haadaa u dhex keenaysaa wakada wakada haadaadani hadalkan dambe kama- kamid maaha qurxin baad ula timid qurxin aad u macaan bay jamaal bay faa'iideynaysaa hada waina lilmuttaqiina laxusna ma'aab wowgan yari muuna tilmaamayn haadaadu inayna kalaamka dambe kamid ahayn hada ina lilmuttaqiin haddii la odhan lahaa waxbay noqon lahay lakin hada waina lilmuttaqiina laxusna ma'aab hada alamru hada waqad jara alcarabu carabtii way duraarsatay iyo walmuxdatuun raggii dembeeyeyba calaa tashbiihi aljawaad in faraska lagu shabaho bilbaxri bad calaa tashbiihi aljawaad ninka deeqsigaa in la shabaho bilbaxri bad in lagu shabaho carabtu waxay iska taqaanay deeqsiga in maxay lagu shabaho bad in lagu shabaho iyo walmadar roob haddii la doonana roob baa lagu shabahaya wa shujaaci geesiga in la shabaho bilasad libaax carabi maxay iska taqaanay in geesiga maxay lagu shabaho libaax in lagu shabaho walweji lxasan wejiga quruxda badanna in lagu shabaho bishamsi walqamar washahmi ninka shahmiga ee weyn shahmiga waa taqaana waa ninka fariidka ah ee wax lamid yihi ayna jirin washahmi ninka libaaxa ah ee dee weyn almaadi ee ku taga fil umuuri umuurtana een marnaba ka soo noqon shahmiga waa ninka awoodda ilaahay intuu siiyey waxa uu go'aansado marnaba xaqiijiya een iska soo laabaynin ninkaana inay ku shabahaan bisayfi seef seeftu waxay ku dhacda may ka noqotaa isaguna waa noocaas oo kale iyo walca- walcaali ninka sarreeya walcaali lmanzila ninkay mansiladiisu sarraysana in lagu shabaho binajmi xidig xidigu soo meel sare kuma yaalo saasoo kalea lagu sio walxaliimi ninka dulqaad kale arrasiin ee deganna biljabal buur in lagu shabaho ninka dulqaad kale degan hebel waa buur baad odhanaysaa wax fudud kama xanaaqo walamaniya ididiilada alkaadibati ee beenta ana bilaxlaam in riyo lagu shabaho walweji wejiga asadiixi iftiimayana in bidiinaar in diinaar lagu shabaho washacari timaha alfaaximi madowna bileyli habeen in lagu shabaho walmaai biyaha asaafi saafiga ana bilujayn fida in lagu shabaho walleyli habeenkana bimawji lbaxri bada mawjadeeda in lagu shabaho waljeyshi ciidankana bilbaxri bad azaakhir oo buuxda in lagu shabaho walkhayli fardahana biriixi walbarqi in dabayl iyo hilaac lagu shabaho wanujuumi xidigahana bidurari jawhar iyo walazhaar ubax in lagu shabaho walasnaani ilkahana bilberedi bered iyo walu'lu in lagu shabaho wasufni dooniyahana biljibaal buuro iyo waljadaawil ee biljibaal in lagu shabaho biljibaal buuraa lagu shabahaya dee su- ilaahay baba buuraa ku shabahay kala aclaam soo ilahay ma odhan waljadaawili jadaawisha moosaska ama kalaygana bilxayaati abeesooyin almutalawiya midab midab leh in lagu shabaho ama leexleexanaya almutalawiya leexleexanaya weeyaan midab maaha tugaga ama webiga maxaa lagu shabahaa abeesa leexleexanaysaa lagu shabahaa waayo biyuhu markay webigaa tocd- so- dagaa socdaan mas baad moodaysaa ama abeesaad moodaysaa waxna leexleexanayana weeyaan wa shaybi ciradana binahaar maalinka in lagu shabaho wa lamci suyuufi seefaha iftiinkooga iyo wa qurati lfarasi faraska biriirtiisana bilhilaal in hilaal lagu shabaho wa yushabihuuna waxaa kaley shabahaan aljabaana fulayga ayay binacaama nacaamada ku shabahaan gorayada iyo wa dubaaba diqsigaba diqsina way ku shabahaan wala iima ninka la-iimkee liitana bisaclam dacwo bay ku shabahaan waa dacawo ay odhanaya ninka liita ninka sii liitaa dacawo noqonaya wa taa'isha ninka fududna bilfaraash baadley bay ku fadaan ninka fudud ee maskaxda fudud saaxibu tasaruca faraash baa laga dhigaa baadley baadleydu meeshay ku dhimanaysa iyo meesha kaleba ma kala taqaanaysa moogid haddaad dab yar shidato dabkaa un bay kaaga daadani waad aragtaa wa daliil waxa dulaysanna bilwetid baa lagu shabahaa wetid wetidka ma garanaysa waa kaynu beydka in badan ku mari jirnay wetidka kolka saanta reemiyiga oo kale ay neefka ka saaraan saanta ma aqaano sabab ay ugu sameeyaane godgod yar bay leedahay saanta geesaskeega kolkaa dhigaanka yare halkaa lagaga taago qoriga yar qodin baa la yidhaha soo maahayn qodinkaa yare ee saanta afkeegaa daloola lagaga taago ayaa wetid la yidhaahdaa kaasaa wetid la yidhahdaa qodin wadaliil bilwetid walqaasiya ninka qalbiga engegana bilxadiidi bir iyo wasalx baa- wasakri salax baa lagu shabahaa walbeliid ninka fahmada daranna bilximaar dameer baa lagu shabahaa walbakiil ninka li- ee, bakhiilkaana bilardi lmujdaba mujdiba dhul abaara ayaa lagu shabahaa waqad ishtuhira waxaa caan noqday rijaalun rag baa caan noqday oo min alcarabi carab ka tirsan bkhilaali bikhilaalin tilmaamo ayay caan ku noqdeen maxmuudatin aad loo mahadiyo tilmaamo loo kala bireetay ma rag caan ku caan ku abaa jira fasaaruu fiiha waxay noqdeen aclaaman buuro oo kale fajara tashbiihu tashbiihii baa dureersada bihim iyaga fayushabah waxaa lagu shabahaa alwafiyu ninka oofinta badan bisamawal samawal ibnu caadiya sow ma ahayn samawal ibnu xayaan alyahuudi samawal ibnu xayaan ninkii samawal ibnu xayaan la odhan jiray dee ninka oofinta badan baa lagu shabaha somaali kamaynan soo warramin ninkaa ma xusantiin maalinkaynu ka warramayna samaal ibnu caadi ee ibnu xayaan waa ninkii imrawul qays hubka u dhiibtay ee qabiilkii imrawul qays ka soo hor jeeday ay ay ogaadeen hubka halkuu dhigtay ay ku soo duuleen ee albaabadii soo xidhay ee ciidan gaadhka ka qabtay gurigiisii isagoo isdhiib laleey hubkii keen laleeyahay ayuu isna lahaa hubkaa nin bay igu ammaanaystay oo marnaba bixin maayo inaanu dhalay samawal oo miyiga ka soo uwaadhsanayey oon cidna ogeyn oo iska socdun baa ciidankii dafu soo yidhi gacantaa lagu dhigay ama hubka keen ama inankaagaan dilla baa la yidhi wuxuu yidhi inankaygoo dishiin baa i fudud buu yidhi hubki hubnin ii dhiibtay inaan gacantayduun idinku dhiibo inankaygoo dishiin baa ii dhaama inankiisii bay dileen sidii buu isna hubkii ugu diiday kolkaa oofinta waxa loo dhiibo khayaano waxaan marnaba laga filayn buu ahaa ninkaasi waa nin inta badan madribulmathal weeyaan walkariim ninka deeqsigaana bixaatim xaatimna ma garanaysin waa haniyun cani tacriife walcaadil ninka cadaaladalana bicumar cumar ibnu khadaab ma garanaysa waa kii geedka cidlada iska hoos seexan jiray xagga cadaalad ahaane walxaliimu ninka dulqaadka lana bilaxnaf axnaf isaguna axnaf axnaf ibnu qays weeyaano waa nin caan ah oo taabiciyiinta ku jiray weeyaan waad garanaysaa iska dhaaf walfasiix ninka fasaaxada lana bisaxbaan saxbaan ma taqaanaa fasaaxo oo dhan ninka dhameeyey ayaa saxbaan la yidhaahdaa walkhatiib ninka khudbayn ogna biqus ibnu saacida qus ibnu saacida ma garanaysin waa ninkii intuu nebiga maqlay warkiisa uu inanu soo diray or bal iga soo warrama yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qus ibnu saacida nin caana buu ahaa ma rumayn laakiin baan filaya qus ibnu saacida nin wuxuu ahaa cajiiba welibana xikmad badan buu ahaa wa shujaac ninka geesiga ana bicamar ibni macdi kariba camar ibnu mad- macdi kariba ma garanaysin camar ibnu macdi kariba gabayo badan baa laga tiriyey aad u badan welibana waa haniyun can tacriif camar ibnu macdi kariba iska dhaaf walxakiim ninka xikmadda lana biluqmaan qur'aanka ka warramay wadakiyu ninka fahda- fahmada badanna biiyaas waxaasoo dhan waa caan washtuhira aakharuun rag kale waxay ku caan baxeen bisifaatin sifooyin damiimatin liita fajara tashbiihu tashbiihu wuxuu ku dureersaday bihim iyaga aydane fayushbihu fayush eh, fayushb fayush fayushbahu lcay cay een, cayu buu yidhi soomahan ciyu weeyaan fayu cayiyu buu yidhi miya ma laba yood buu idiin dhigay ha fayushbahu lcayiyu ninka cayiga ah ee bilaa hadalka ah bilaa fasaaxada weeyaan ninka bilaa fasaxada waxaa lagu shabahaa bibaaqil baaqilkaa ma taqaanaa nin aad ilaa xad nin fahan xun buu ahaa ciyiga maalin maalmaha ka mid a ayuu ghazaal buu soo iibsaday baa la yidhaahdaa koob iyo toban dirham buu kusoo iibsaday waxa la weydiiyey lacagteedii markii la yidhi imisaad ghazaalkan soo siisatay uuna ilaalinaya uu jiidaya ee ma garanaysaa imisaad soo siisay ghazaalkan kolkii la yidhi ayuu wax alla wuxuu ku hadlo ayuu garan waayey kolkaasuu qac- farihii taagay farihiisii ayuu taago inuu intan inuu ma hadli karayo hadduuna farahan taagtaagin markuu intan taagtaagay ayuu afkii kala qaaday markuu afka kala qaado carabka soo taagay farihiina uu taagay uu sii daayey ayay baashiiba ka fakatay muxuu faa'iidey kolkaa hadal la'aanta dadka heerkaa ka gaadhay kolkaa ninkaasi baaqil baa la yidhaahdaa walaxmaq ninka nacaskaana bihabanaqa habanaqa ayaa lagu shabahay habanaqa habanaqa waa isagana nin xagga nacasnimada iyo caqli la'aanta ayuu heer xun ka gaadhay innagu imika waynu haynaa meelo bugaaga yaryar oo ka hadashaa jirta wanaadib ninka qoomameeyana bilkusayic kusayic ma taqaanaa waa ninkii shantii leeb la baxay ninkii shan leeb lama bixin malaha u badan buu la baxayo uwaadhsi buu u baxay kusayic markuu inuu soo uwaadhsado u baxay shan leeb buu riday xumurulwaxshi buu ku riday shan xumurulwaxshi buu ku riday shantaba wuxuu maleeyey inuuna la helin markuu shantiiba maleeyey inuuna la helin ayuu dee xanaaqay waayo inuu inuu la gafuu moodaya ma arkaysaa qaansadii u haystuun buu kala jebiyey leebashiina u haystaa markuu qaansadii kala jebiyey unbu shantii leeb oo mid kastaaba dhiiggii wata iyo xumurulwaxshigii oo dee uu dhaawacay oo iminka dilidii yarayduni ay u laaban tahay oon badin karaynin qaanse laakiin uu wax ku rida baan ha- iminka ma haysto geesihiisaaba dila hadduu iminka iskugu dhowaado markuu shantiibay layn wuu ku dhuftay unbu arkay leebkiiyo wada dhiiga xumurulwaxshigii oo dhiigaya aan waxba dee iminka wuxuu ku dila laakiin uun haysan dee fartuu qaniinoo farihiisii buu jaray suu u qaninaya farta xanaaqii ayuu faraha saasaan filaya inay odhan jireen farihiisii buu jaray ha waa kuu sheegaya wacadda calaa ibhaamihi faqatacaha suulku iskoostay xanaaqii kolka qoomamooy rasuulkuun buu ku dhegey kusayic baa la yidhahda ninka qoomamada badan baa isaga lagu shabahaa walbakiil bimaadir bakiilkana maxaa lagu shabahaa maadir ninkii la odhan jiray maadirkaa waxay ka soo naqliyaan waa horta bukligiisi waa caan umaba baahna isaga laftarkiisu waa haniyun can tacriif waxyowga lala yaabo maalin maalmaha kamida dar buu adhig ka waraabinayey markuu adhigii warawsaday oo adhigii u dhergey darkaas adhigu wax yar ku reebi maayo in yar buu darkii ku reebay kolkaasuu ka dhur is yidhi uu ka dhuray ka dhuray ka dhuray ka dhuray kolkuu daalay ay in yaroo dee darka waxa jira dhoobada dhexdeeda ka soo gorora intii yarayd buu si alla si u hidhaay uga dhameeyo ma dhoobadu harayaa si alla si u hidhaa buu garan waayey kolkaasuu yidhi war shimbir iyo xunba kaaga ahay iyo maxaad samaysaa wuu ku xaaray intuu ku xaaray buu qori haddana soo qaatay intuu qori soo qaatau ku walaaqay kolkaasuu dee meeshiio xayawaan ba ayna mari karaynin ayuu sidii uga tegey kolkaa bakiil buu ahaayo bukligiisa heerkaa gaadhay walbakiil bimaadir walhajaa ninka cayda badanna bilxudaya xudayana waa ninka cayda badan baa xudaya lagu shabahaa xudaya waa ninkii cumar bin khadaab uu acraadda muslimiinta ka iibsaday jeelkuu dhigayoo muddo dheer buu jeelka ku jiray waa kii dee odhan jiray alqayta kaasibahum fii qucdi mudlimatin ya alkay alqayta kaasibahum ciyaalka waa kii uga shee uga warramayey ciyaalkiis iyo noocay noqday kolkuu jeelka ku jiray gabay dheer buu usoo sameeyo alqayta kaasibahum fii qucdi mudlimatin kii u shaqaynaya jeel madow ku ridaye muxuu odhan jiray iska sii daa buu odhan jiray fakfir salaamu llahi fakfir calayka salaamu llahi yaa cumar waa kii odhan jiray ninkan iskaga dembi dhaaf buu yidhi ilaahay nabadgelyadiisa cumar oo dushaada ha ahaatee waa kii cumar naxay kolkuu qasiidadii ciyaalka ciyaal yaryaroo wada keli kuusan wax u shaqeeyana aan haysanin ayaan ka tegey buu yihi cumarow kii u shaqaynayana jeel baad dhigtay fakfir calayka salaamu llahi yaa cumaru iskaga dhaaf buu yidhi kan u shaqaynayay ciyaalka cumar wax alla wuxuu sameeyuu garan waayo waa yahay buu yidhi sidii uu ku sii daayay lacag buu siiyo wuxuu acraabdii muslimiintan kaa iibsaday maalin dambe yaan lagugu maqlin buu yidhi nin dambe ducaayis haddaan kugu maqlana carabkan kaa jaraya nin kasta uu caayi jiray ninkani hataa waa ninkii caayida ninkii zabruqaan cumar waaligiisii ninkii caayay buu ahaa zabruqaanna gabayaabuu ahaa waa kii fahmay waa kii xaggan iyo cumar dee waa sababtii lagu xidhiibay taas ahayd zabruqaan kolkuu caayay awal hore nin kastuu caayi jiro hooyadii buu caayay maalin maalmaha ka mid a gabay dheer oo foolxun buu sameeyey aabbihiina wuxuu caayay oo gabay kasii daran buu sameeyey maalinkii oo cidla maraya ayuu cid alla ciduu caayo waayey oo hooyadii iyo aabbihiina lama saqo dadkii kalena ma hagjoogaan kolkaasuu naftiisa caayay maalintaa faqubixa haada alwejhi waqubixa xaamilu buu yidhi alla wejigani xumaa buu yidhi ku ku yaallaaba laakiin kasii xun gabaygiisana kaasaa ka intaasa ka mid ahaa kolkaa naftiisana wuu caayo nin cayb badan cayb badan cayb badan waxau ninkaasi ku hadlayo waxadan tirin karin weeyaan walqaasi ninka qalbiga engegana bilxajaaj xajaaj binu yuusuf athaqafi isna waa haniyun can tacriif xajaaj binu yuusufna ninka qalbiga engegan baa lagu tashbiihiyaa baabka haanigihi wuxuu ka hadlayaa majaaskii almajaasu lafdiga majaas a mushtaqun waxa laga soo ishtiqaaqday min jaasa shaya shaygii ayuu gudbay yajuuzuhu waa gudbayaa idaa tacadaahu markuu dhaafo ama uu ka tago majaas waa master miimiya ama daraf miimiya oo makaaniya samow bihi way ku magacaabeen allafda lafdi bay ku magacaabeen alladii lafdigoo yucdalu bihi lagala leexanayo camaa yuujibuhu wuxuu waajibinayey aslulwadci wadciga asalkiisu wixii hore horay loogu bixiyey ayay la garab mareen lafdigan iminka ereyga majaas ah waxaa loo bixiyey lafdi waa lafdi majaasku yee la soco dad iyo dhagaxtoona maa waa lafdi lafdi weeyaan lafdigaasi lafdi kaste maahee waa aladii yucdal bihi camaa yuujibuhu aslulwadci waa lafdiga lala garab maro aslulwadcigii iyo macnihii asalka ahaa wadcigii asalka ahaa macnihii uu dee u waajibinayay inuu ku tusiyo macnihii asalka ahaa baan macnaan ahayn ayuu ku tusinayaa idhiha weeyaan walmajaazu majaasku almajaazu majaaska mushtaqun waxa laga ishtiqaaqday min jaasa shaya shaygii buu gudbay yajuuzuhu waa gudbaya idaa tacadaahu markuu dhaafo samow bihi waxay u bixiyeen allafda bay u bixiyeen alladii lafdigoo yucdalu bihi lagala leexanayo camaa yuujibuhu wuxuu waajibinayey aslulwadci aslulwadcigu liannahum iyagu jaazuu way la gudbeen bihi isaga mawdicahu mawdiciisii alasliya ee asliga ahaa asligiisii bay kala tegeen walmajaazu majaasku min axsani alwasaa'il wasaaisha waxa ugu wanaagsan weeyaan albayaaniyati ee bayaaniga ah wasaaisha bayaanigaa waxa ugu fiican buu ku jiraa allatii taasoo tahdii ilayha ay ku hanuuninayso alطabiicatu طabiicadu liidaaxi اlmacnaa macnaha caddayntiisana ay ugu hanuuninayso dabciga dabcigeenna ayaa majaaska ku binaysanoo waxaa laga yaabaa in ruuxu hadalkiisii o dhanba inuu isagoon xataa maqsuudba ayna ka ahayn inuu majaaskii kii ku hadlayuuni sarko id bihi majaaska ayuu yakhruju lmacnaa macnuhu ku soo baxayaa mutasifanka iyoo ku sifaysan bisifatin sifo xisiyatin xisiya oo takaadu buu ku leeyahay siga sugaysa tacriduhu inuu soo inay soo bandhigto calaa cayaani saamic saamica cayaankiisa inay u soo bandhigto lihaada sidaa darteed baa shuqifad la jeclaysiiyey alcarabu carab waa la jeclaysiiyey biisticmaali lmajaazi majaaska inay adeegsadaan waa limayliha u leexadkoogii iliti- ila tisaac xagga itisaac iyo wusciga ay u leexanayeen fil kalaami kalaamka dhexdiisa iyo wa ila dalaalati dalaalada calaa kasrati macaani alalfaad alfaadda macaanideeda kasradeeda iyo badnideeda ay u leexanayeen iyo walimaa fiiha waxa dhexdeeda ah oo min adiqati xagga diqada ah fi tacbiiri tacbiirka fayaxsulu linafsi nafta waxa u xasilaya bihi majaaska waxa ugu xasilaya suruurun farxad iyo waariixiyatun raaxo ayaa u xasilaysa waliamrin maa amar unbuu kasro ugu badnaaday fii kalaamihim kalaamkooga xataa atow fiihi ilaa ay la yimaadiin bikulli macnan macno kaste raa'iqin oo cajiib ah wazayanuu bihi way qurxiyeen khudabahum bay ku qurxiyeen wa ashcaarahum gabaygoogana waa ku qurxiyeen wa fii hada albaabi baabkanna mabaaxisu mabaaxis baa laga helayaa mabaaxis badan ayaa baabkan ku jirta buu ku yidhi mabaaxistaa badan uu tilmaamaye baabkan ku jirtaa maxay noqonaysaa baljoogey mabaaxistaa uu tilmaamayo ee baabkan ku jirta isagaa inoo tilmaamaya waa mabaaxis badan almabxath alawal fi lmajaaz wa anwaacihi mabxaska koobaad majaazkii iyo anwaacdii uu yeelanayey ayuu ku sugan yahay tacriifuhu tacriifka majaazku waa maxay almajaazu majaazku huwa lafdu lafdiga weeyaan almustacmalu la adeegsado fii hayri ma macna hayrkii loo adeegsado macnaha wadica lahu loo dejiyey isaga licalaaqatin calaaqad aawadeedna loogu adeegsado maca qariinatin qariino maceed la adeegsado qariinada oo daalatin ku tusinaysa calaa cadami iraadati almacnaa macnihii ujeeddadiisa li'idiisa alasliya asliga ahaa majaazku waxa weeyaan lafdi buu yidhi loo isticmaalay macnihii loo dejiyey macno aan ahayn shardi kolka waa inay calaaqi calaaqadi meesha taallo calaaqadu waa munaasabada sida aad garan doontin ka dhaxaysa macnihii laga soo naqliyey lafdiga iyo macnaha loo naqliyey ka laga soo naqliyey iyo ka loo naqliyey calaaqada waxa ka- munaasabada ka dhaxaysa calaaqa la yidhaah iminka asad markaad soo naqliso eed u soo naqliso maxay nin geesiya libaaxa buurta iyo ninka geesiga ah waxa ka dhexeeya waa maxay soo calaaqa kama dhaxayso soo shijaaca kama dhaxayso ay wadaagsadaan laabud meesha kolkaa calaaqa ha taallo haddaad haddaba jaaa wuu garaacay una tidhaa ka warran jaaa caliyun cali baa wax garaacay haddaad tidhaa oo jaa'adii tidhaa waa majaas baa ku jiro oo jaa'ada iminka macnaheegii looma bixinoo darabaa looga jeedaa haddaad tidhaa waa talaacub xagga luqada ah weeyaan wax bannaanna maaha talaacub weeyaan waa ciyaar weeyaan luqada lagu ciyaarayo oon sina u bannaanayn kolka haddaba waxaa jira labadan macnee laysku adeegsanayaa lasman ha ahaadaan laba macno oo caqligaagan taqaarun iyo xidhiidh ku leh caqligaagan taqaarun iyo xidhiidh macaanida ku leh ha ahaato ee laysku qaadan karayo alfaadooda waxaa kaa baxaya dee wixii bilaa calaaqa ah oo waxayna calaaqibo ka dhexayn bal ka warran weeriyada khaladka oo kale haddii tusaale ahaan aan ku idhaahdo war bal cimaamadan ii dhiibun baan idhi intaan kitaabkan farta saaray cimaamadan yar bal ii dhiib way iga yaabisaybe imika ereyga cimaamada baan isticmaalay maxaanan u isticmaalay kitaab macnihii loo dejiyey macno aan ahayn saw ma aha qari- qariinana meesha way taallaa oo inaanan cimaamada cimaamadii uga jeedin ee kitaaban uga jeedo qariino itusinaysaa jirta oo waa maxay waa fartan fartani waa qariino in kitaabuunan ujeedo ayay tilmaamaysaa kolkaa ma waa majaas baa la odhanaya lama odhanayo waa khalad sababtu waa maxay calaaqaan la haynin dee qariinaha la hayo ee calaaqa la'aan baa meesha soo booday kitaabkii iyo cimaamaddii maxay isku yihiin maxaa ka dhexeeyase calaaqaan ka dhexaynin waa khalad kolkaa luqada laga galayo weeyaan wuxuu yidhi kioo taa til kioo taa tilmaamaya sheekhu almajaasu majaasku huwa lafdu lafdiga weeyi almustacmalu la adeegsado fii hayri ma macna hayrkii loo adeegsado oo wadica loo dejiyey lahu isaga licalaaqatin calaaqa aawadeed baa loogu adeegsanaya waa munaasabadaaye maca qariinatin qariino maceed baana la adeegsanaya qariinadu waa shayga ku tusinaya inaan macnihii asliga ahaa looga jeedine macno hayru asliya looga jeedo maca qariinatin qariinadaasoo daalatin ku tusinaysa calaa cadami iraadati almacna alasli kolkaa qariinadu mucayino iyo maanicay u qaybsantaa mucayino iyo maanico mucayino kasta waa maanico maanico kastaase mucayino maaha qariino maanica iyo mucayinay uqaybsamaysaa waa dad iyo rag oo kale rag oo dhani waa dad saw maaha dad oo dhani sema rag ba waa maya kolkaa qariinada mucayinadii ihi waa qariinada ku tusinaysa inaan lafdigan asad ah looga jeedin libaaxii buurta ee looga jeedo nin geesiya shaksigii looga jeeday waa tafarta kuu saaraysa mucayinaa la yidhaahdaa maanicaduna waa qariinada ku tusinaysa libaaxii buurta inaan loo jeedin laakiin waxa loo jeeday aan kuu cayimaynin waxa loo jeeday kuma cayimayso inaan libaaxii ahayn unbay unbaa meesha yaalle laakiin wuxuu noqonayaan lagu sheegay ayayna cayimaynin mucayin iyo maanic ay u qaybsantaa qariinadu wuxuu yidhi waalcalaaqatu calaaqadu bayna almacna alasli bayna almacnaa macnihii beynkooga alxaqiiqiyi ee xaqiiqiga ah iyo wlmacna almajaasi macnaha majaasiga ah calaaqada udhaxaysa qad takunu waxay noqonaysaa almushaabaha bay noqonaysaa mushaabahu calaaqada labada macno udhaxaysa munaasabada udhaxaysa macnihii asalkaa iyo macnaha majaasiga ah maxay noqonaysaa calaaqadaasi mushaabaho kolkaa mushaabahadaasi dee way badanto waa kuliye juziyaadkeega maxaa kamid noqonaya geesinimadii baa kamid noqonaysa geesinimada haddii kana geesu yahay kana geesi mayna mushaabaha meesha helin xaggay iska shabaheedna waa maxay juziyigaasi waa geesinimada weeyaan shajaacada amaa dhiiranaanshaha waxaa laga yaabaa labada shay inay mushaabaha ka dhaxayso mushaabahaduna inay maxay tahay axmaqnimo caqli la-aan xagga axmaqnimada inay balaado tahay sidii dameerka oo kale kolkaad wax ku tashbiihinaysid hekadaa fulanun kolkaad leedahay dameer baan arkay laqad ra'aytu alyawma ximaaran yatakalamu bayna alusuud dameer libaaxya ka dhex sheekaynayaan arkay haddaad tidhaa ka warran waa nin jaahilo oo intuu culimo is hortaagay yidhi cilmi baan idiin sheegayaa kolka eeg wax alla wuxuu garanayaa ma jirto wax alla wuxuu garanayaa ma jirto dadkii kalena wuu haystaa kolkaasaa tidhi laqad ra'aytu lyawma ximaaran yatakalam bayna alusuud iska dhaaf isticaara meesha taalla kolkaa majaaskii baa meesha yaalla wuxuu yidhi walcalaaqatu calaaqada eeg calaaqo oo bifatxi alcayn ah iyo cilaaqo oo bikasri alcayna labadaba waa la isticmaalaa ragga barhkood baa farqi yar u kala yeelayo calaaqada macnawi shayga macnawigaana cilaaqa la yidhaha baynanka xisigaana calaaqa la yidhaha waxba farqigaasi wax jira maaha waayo farqigaa cid inagu hagtay inuu baahan nahay oo luqawiyiintiiya bal dib ugu noqo kutubta luqadu inay ku kala qaadaan cilaaqa iyo calaaqa haddii aad hesho macno sax ah oo luqawiyiintu ay halkaa farqi adag u yeeleen dee waynu raacaynaa maaha luqadu wax nin iska qoro un imika ama iska yidhaa un maaha waa wax mudawan ah oo qoran oo sideeda aad ugu tegay sidoo maxfuuda waalcalaaqatu calaaqada oo bayna almacnaa macnihii udhaxaysa alxaqiiqiyi xaqiiqiga ah iyo walmacnaa macnihii almajaaziyi majaaziga ah qad takunu waxay noqonaysaa almushaabaha ayay noqonaysaa waqad takunu waxay noqonaysaa hayraha mushaabaha hayrkeed faida kaanat ilmushaabaha mushaabaha hadday noqoto fahwa isticaaratun isticaaru majaaskii noqonaya wailaa haddii mushaabaha uu noqon waayana fahwa majaasun mursalun waa majaas mursala wlqariinatu qariinadu qad takunu waxay noqonaysaa lafdiyatan lafdiyo qariino lafdiyaa laqad ra'aytu asadan yaktasil fi lxamaam waa yaktasil fi lxamaam qariinadu waqad takunu xaaliyatanna way noqonaysaa kamaa sayaatii adigoo cali ka hadlay unbaad unbaa tidhi laqad ra'aytu minhu asadan libaax baaba ninka xaggiisa kala kulmay dee waa isagun baad ujeedaa qariinaduna waa xaaliyo waa hadalkii isaga aad ka hadlaysay xaaliyay noqonaysaa wayanqasim waa qaybsamaya ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood buu uqaybsamaya majaaskii afar buu uqaybsamay majaasin mufradin mursalin majaas mufrad oo mursalah waa kow majaasulmursal un baad arki jirteene mufrad wax kusoo kordhiyey maad aragteen waa jiraa sheekha talkhiiskaa lagu yar ceebeeyey ninkii qoray talkhiiskii ahaa khatiibulkhazawinigo waxa yidhaha mufrad buu ka tegayo ceeb yar baa jirto meelahaa dambe ay noogu iman doontaa kolkaasay culimadan kale iska ilaaliyaan ay mar kastay majaas yidha majaasulmufrad bay raaciyaan majaas mufrad mursala waa kow wa majaas mufrad bilisticaara majaas mufrad oo adna isticaara waa laba wa majaas murakab mursal majaasulmurakab mursala wa majaas murakab bilisticaara iyo majaasulmurakab isticaara labadan macno ee dambe ee majaasulmurakabka mursal iyo isticaara inoogu kala bixiyey ka isticaaradaa waa la yaqaanaa majaaska murakabka isticaaradaa waa la yaqaanaa laakiin majaaska murakabka ah een isticaarada ahayn magac inuu leeyahay iyo inuuna magac lahayn luqawiyiinta way isku khilaafeen luqawiyiinta lagama hayo wax magaca isticaarada ahayn luqawiyiintu kolkay ka hadlayaan waxay odhan jireen waa majaas murakab ah oon isticaaro ahayn bay odhan jireen saasay kaga bixi jireen khadiibulkhazawiniguna saasuu raacay laakiin culimadan dambe un baa tidhi kol hadduu isticaaro noqon waayo dee waa mursal iyagunbaa mursal u bixiyey iyagunba mursal u bixiyey magacan mursalnimadii ihi maaha magac luqawiyiintii ay yaqaaneen cabdulqaahir aljurjaani sakaki maxaan ku idhaha raggii dee fannigan loo dayn jiray maaha in mursal mursalnimada kumayn qaydi jirin kitaabkaaga yeela samirqandiyada ahaa bal dib ugu noqo waxaa laga yaabaa inaad ka hesho wax kaa shaafiye wayanqasim waa qaybsamayaa tashbiihu ee majaasku ilaa arbacati aqsaam afar qaybood buu uqaybsami majaas mufrad mursal waa kow wa majaas mufrad bilisticaara waa laba wa majaas murakab mursal waa saddex wa majaas murakab bilisticaara waa afar almabxath athani مبحث كثاني في المجاز المفرد المرسل مجاز المرسل كيف هو عينه كهضلينا يا على قديسي المجاز المرسل مجاز المرسل هو يسوى الكلمة كلمة احتباك وحي يقانين ما تقانا احتباك هل سمعتم الاحتباك احتباك احتباك بقى ماشي كجرتا اي مجاز المرسل بين المفرد وجاز ما هين معون له هو مفرد قيتي كتغي لكن عنوانك ايو كقرنا مفرد نمدو احتباك المجاز مجاز قال المرسل يا مرسل كيهي هو الكلمة وكلمة المستعملة لو أذيك سنيو قصدا وقصد أهان في غير معناها قصدا محيس قيل علينا يا خطأ خطأ بس قيل علينا قصدا أو خلص كنت يسقوا مجاز معها مجاز من نقنيو قصدا وقصد أهان با أيا لوجو استعماله في غير معناها معنيه يجي غير كي قال سلي يسلقها لملاحظة علاقة شيخ أنا خير الله سيوان المتأخر وصفي عن كتابتك لو صعدوا حضي كلمة دايرة لملاحظة علاقتنا ما أكتهي علاقتنا ولماذا كلا وحي يجاهدين ما تقانا لعلاقة بيجاهدين لعلاقة لأجل علاقة على قدرتي علاقة معناها سمجم الباب كتيري ملاحظة لوبة هنياي مركستي علاقة ميش جوكتو حتى أنا إنا أذيقوا ملاحظين يسيدوا ذو قستي سيدة لوبة هنياي هدين لماذا كلمات علاقة أي أوضح حيصو لكن علاقة دي ملاحظة أتكو سمين ويديدون هذا الكيس كتيري مجاز من نقنيو مركستي علاقة ميش تالا ملاحظة يباهن تاي قيد كاير وقيد قيد culimo badan ay soo kordhiyeen oo khayr badan iyo la socod limuraaxadati calaaqatin calaaqa mulaaxadadeed iyo milicsigeed taasoo hayri lmushaabahati mushaabaha aan ahayn maca qariinatin qariino maceed qariinada oo daalatin ku tusinaysa calaa cadami iraadati lmacnaa macnihii ujeeddadiisa liyadiisa alasliya asliya welahu wuxuu leeyahay calaaqaatun kasiiratun calaaqooyin badan waa toddobiyo labaatan ahamuhaa waxa ugu muhiimsan calaaqooyinka risaalo yaro waxaa jirta toddobiyo labaatan calaaqa ah insha allah haddaan doonno kanan ku xijisiin doonaa wagabigeygu waa toddobiyo toddobiyo labaatan calaaqo wax kale calaaqa mooyane wax kaleba kama hadasho hal cashir baynu ka dhigi karnaaba waayo waa calaaqa un wuxuu ku yidhi welahu wuxuu leeyahay calaaqaatun calaaqooyin kasiiratun badan ahamuhaa waxa ugu muhiimsan calaaqooyinkaasi asababiya calaaqada sababiyada mataqaana isagaa kuu tilmaamaya hiya calaaqada sababiyadihi kownu shayi waa shayga oo ahaada almanquuli canhu ee laga soo naqlinayo xaggiisa lafdiga sababan mid sabab ah ومؤثرا مثل هذين في غيره غيره نحو رعت الماشية waxay daaqday buu ku leeyahay xoolihii alghaysa roobkii kelmadda hays ah sow macno laga soo naqliyey ma jiro oo waa maxay macnaha laga soo naqliyey ya may macnaha laga soo naqliyey waa maxay hays ma cushmi baad leedihiin nabaat baad leedihiin macnaha laga soo naqliyey may waa roob waa roob waxaad ogaatiin roobku inuuna roob ahayn haysku hays ma eeg waxaa jira hayskan imikayinoo qoranee leenahay waa la naqliyey waa magaca magac baa la naqliyey kaynu leenahay waa laga soo naqliyeyna waa wuxuu magaca u ahaaye biyihii biyihii baa laga soo naqliyey iminka hays xaggee laga soo naqliyey markaynu leenahay racat ilmaash racat ilmaashiyatu xoolihii waxay daaqeen alghaysa bay daaqeen roob ereygan rooba maxaa looga jeedaa horta saw daaq maaha cushbi sow loogama jeedo kaasi waa wixii looga jeeday iminka oo macnihi majaasiga ahaa weeyaan laakiin hayskan wixii laga soo naqliyey marka hore loo bixin jiray muxuu ahaa haysku muxuu asalkii hore ahaan jiray muna biyo ahayn biyaha cirka ka soo daa muna ahayn hayska kolkaa manquulu minhugu ama manquulu canhuga laga soo naqlinayaa wax waa biyaha cirka ka soo da-ay biyaha cirka ka soo da-ay mayna sabab ahayn ama shay mu'athira oo inficaal ku samaynaya mayayna ahayn dee daaqa waa shay mu'athira markuu shaygani yahay mu'athir macnaha manquulu minhugu ama manquulu canhugu markuu mu'athir yahay raadaynaya shaygan kale ee mu'athirkii magiciisa la soo qaatay shaygii la raadaynayey loo soo qaato calaaqadu waa sababiyo haddii kan la raadaynaya laftarkiisa magiciisa la qaato oo kan wax raadaynaya loo qaatana haddii ka war nabaadka la qaato looga jeedo roob biyo looga jeedo maxay noqonaysaa nab manquulu canhugu markaana muxuu noqonayaa musabab soo maahayn dee musababiyun bay calaaqadu noqoni kolba ka manquulu canhuga abaa la eegaa manquulu canhugu hadduu sabab yahay calaaqada sababiyaynu odhanaynaa manquulu canhugu hadduu musabab yahayna calaaqada musababiyaynu odhanaynaa miyaad fahanteen imika soo waadix maaha mise waan ku yar celiyaa mar ya eeg hadda roobku muxuu maxaa ka dhasha roobka ya doog sow maaha dooguna muxuu ka dhashaa roob sow maaha eeg labada hiso iskama dhashaanuun haddaba magacii roobka roobka kii laga dhalanayay sow maaha magiciisa haddaynu doog u isticmaalno magacii roob ahaa baynu qaadanay sow maahayn yaynu ka qaadanay roobkii yaynu u qaadanay doog kolkaa manquulu canhuga imika magaca aynu ka soo qaadanay saw ma ahayn sababtii dooga bixinaysay dee calaaqada sababiyaynu ka dhigaynaa haddaan haddaan cagaarkii magacii cagaarka ahaa aan qaadano oon cagaarkii ama doogii ka soo qaadano oon roob u qaadannana kaynu imika wax ka soo qaadanay si doog ma aha muna musabab ahayn wax ka dhalanayey wax kale saw ma ahayn dee calaaqada musababiyaynu kolkaa odhanaynaa armiyaa la fahmay imika asababiya weeyaan ta koobaad hiya iyadu kownu shay shayga oo ahaada almanquuli canhu ee xaggiisa wax laga naqlinayo sababan sabab wa mu'asiran mid raadaynaya fii hayrihi hayrkii naxu raacat ilmaashiyatu maashiyadii waxay daaqday alghaysa roobkii bimacnaa cagaarkii baa looga jeedaa hayskan waa sababiye maaha annabaat lianna alghaysa haysku ay ilmadar roobku sababun sabab buu u yahay fiihi cagaarka wa qariinatu haddaba qariinadayna tusinaysaa waa maxay imi- imika calaaqadii saw maaha ee, sababiyo calaaqadii saw sababiya wax iska dhasha saw maaha laba shayee iska dhashana may kala fog yihiinba waa la isku isticmaali karaa labada shay iska dhasha calaaqadii waa nooca qariinaduna waa maxay dee racad baa la yidhi ma biyaa la daaqaa biyaha waa la cabaaye maa la daaqaa racad way daaqday baa la yidhi kolkaa qariina kelmadaa racad imayna qariino ahayn ku tusinaysa inaan hayska looga jeedin biye wixii la daaqaya cagaarkaa in looga jeedo wlqariinatu waqariinatuhu qariinadiisuna lafdiyatun waa lafdiyo wahiya racad weeyaan lianna alcalaaqata calaaqada tuctabaru waa la eegaa min jihati almacnaa macnihii xaggiisa almanquuli canhu ee wax laga naqlinayo macnaha wax laga naqlinaya laga eegaa ka labaad waa kii iminka aan sheegayno walmusababiya wey waa musababiyo waa tusaale ahaan adigoo cagaarkii magaciisa qaata oo maxay u u qaata roob oo kale u qaata roob oo kale walmusababiya hiya iyadu an yakuuna almanquulu canhu ka xaggiisa wax laga naqlinaya inuu ahaado weeyaan musababan mid ka sababmaya wa asaran iyo mid ka dhalanaya lishayin akhar shay kale naxwa yunazilu ilaahay wuxuu soo dejiya wa yunazilu lakum wuxuu idiin soo dejiya min asamaai samada uu ka soo dejiya risqan risqi biriisku ma xaggan cirku inooga soo daataa kii oo dee gadbada ah oo isku xidhan xaggan miyuu ka soo daadanaya xaggan maxaa ka yimaada roob baa ka yimaada haddaba roobkii xaggan ka imanayay buu ilaahay ku magacaabay risqi kolka eeg roobku waa sabab risqiguna waa musabab oo roobka ayaa risqiga soo saara soo saa maahayn haddaba risqigii musababka ahaa baa lasoo qaatay musabab sooma risqigu magiciisii baa lasoo qaatay maxaynu usoo qaadanay sababtii aynu u isticmaalnay oo iminka risqigaa meesha inoogu qoran waa sababtii roobka ahayd calaaqadu muxuu noqonayaa dee manquulu canhuga qaaciduu kuu sheegay sheekhu muhime ah hayloobin qaacidada qala maa yatakalam canhu rijaal ragga ahlu balaaqada wax yar baa ka hadla waa maxay qaacidadaasi lianna alcalaaqata tuctabar min jihati almacna almanquuli canhu kelmadda maad arkaysaa waa qaacido muhim ah muhim ah muhima lianna alcalaaqata tuctabar min jihati almacna almanquuli canhu calaaqada xaggee laga ic- laga ictibaariyaa buyna yidhi kolba ka wax laga soo cibraynayo ee laga soo qaadanayo imika markaynu eegno wayunazilu lakum min asamaai risqan lafdiga risqiya maxaynu ka soo qaadanay musabab saw ma ahayn saw musabab ma ahayn lafdiga risqiya aynu ka soo qaadanay dee kii la cunaya musababka ahay roobka ka dhalanayay saw ma ahayn dee calaaqadu waa musababiyo oo manquulu canhugaa la eegaya markii hayskana sow roobka maynaan soo qaadanoo sabab ma ahayn calaaqadu sababi ahayd kolba ka wax laga soo qaadanaya manquulu canhuga ah unbaa calaaqada laga eegaa waa qaacido muhime ah weeyaan qaacidadaasi ay madaran buu soo dejiyaa ilaahay yusabibu risqa risqigaa sameeya wal kuliya weeyaan kuliyo kolkaa iminka kuliyada ma garanaysaa waa tii dareemaysaa iminka kuliyada waana maxay hiya kownu shay shayga oo ahaada mutadaminan mid sita lilmaqsuudi waxa loo jeedo iyo waligayrihi kayrkiiba shaygan oo noqda lafdigan oo ahaada mid keensanaya macnaha iminka loo jeedo iyo macno kasii badanba calaaqada kuliyay noqonaysaa naxu yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhegahooga faraha halkay gelinayaan ba la yidhi kolkaa far nin kastaba fartiisa halkuu gelinayaa dhegtuu gelinayaa welibana wada gelinaya weeyaan dee yajcaluuna fartoo dhan bay yeelayaan fii fii baa la yidhi dhegta dhexdeeday farta la wada gelinaya fartu waa intee saddexdaa xubnood baa far la yidhaah intaasi far maaha hadda la soco laba xubnood baa intaa magacooga la yidhaah intaa unbaa ah far haddaba saddexdaa xubnood dhegta may gelayaan waxa dhegta galaa waa maxay soo xubinta u sarraysa maaha halkii yajcaluuna anaamilahum laga odhan lahaa xubnahooga ayay dhegta geliyaan halkii laga odhan lahaa ayaa asaabic la yidhi magicii kulliga asaabic oo kulliya ayaynu magicii ka soo caariyeysanay ama manquulu canhu aynu ka dhigno aynu ka soo qaadanay juskii oo xubin ah ayaynu usoo qaadanay iminka calaaqadu maxay noqonaysaa manquulu canhugu waa maxay si kulli oo farca maaha calaaqadu maxay noqonaysaa kolkaa kuliyay noqonaysaa calaaqadu waa kuliyo yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim ay anaamilahum qariinadu waa maxay wal qariinada ku tusinaysa yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim qariinada halkaa ku tusinaysa waa maxay bal joogay walqariinatu qariinadu xaaliyatun xaaliye weeyaan wahya iyaduna istixaalatu idkhaali اlusbac farta gelinteeda mustaxiilnimadeeda weeyaan fi luduni dhegta la gelinayo qariinadu waa xaaliye wey kelimaddaa sheekh anu kuma waafaqsanin haddaad idinku ku waafaqsan tihiin anigu kuma waafaqsanin qariinadu waa xaaliyadaa waa lafdiyaaban qabaa qariinada waayo markii laba erey laisku ag sheegay yajcaluun iyo fii markii la sheegay waxa ka dhalanaysa inay mustaxiil noqoto inay tani gashadii soo saa ma ahayn yajcaluun baa la yidhi way geliyaan baa la yidhi dhegta dee jacli isnaadkan maadan arkay loo soo isnaadiyey yajcaluun dee kanuu noqonaya waxbaynaynu kolka ka dhigna xaaliye maaha wanaxwu sharibtu maa niil webigii niil ahaa biyihiisii baan cabbay maa niil ma taqaanaa waa biyaha isku xidhan oo dhan baa maa niil la yidhaahdaa nin intuu webiga dul fadhiistay biyihii oo dhan dhameeyey miyuu jira haddaba sharibtu maa niil webigii oo dhan baan cabbay weyaan dee waayo waa magacii caadiga ahaayo webigu lahaabaa loo bixiyey webigii baan ka cabbay qayb ma odhan webigii baan cabbay unbuu yidhi mayna kulliye ahayn maxaa looga jeedaa jus in yar baan ka cabbay weeyaan waa kulliya halkana wlmuraadu bacduhu weeyaan waa biqariinati sharibtu halkan saw biqariinati sharibtu ma odhan qariinati sharibtu saw ma odhan dee halkii kalena qariinatu yajcaluun inuu yidhaa bay ahayd waa biqariinati yajcaluun inuu yidhaa bay ahayd halkii hore biqariinati yajcaluun baa loo baahnaa ka afraad waljuziya weeyaan hiya kownulmadkuuri ka la sheegayo noqdo weeyaan dimna shayin shay dhexdii aakhare kale naxu nashara alxaakimu ninka xaakimkii wuxuu faafiyey cuyuunahu basaaskiisii buu filmadiinati magaalada kusii daayey xaakimkii muxuu basaas muxuu magaaladii kusii daayey basaaskii waa cuyuun iminka cuyuun ninka basaaska ah magaciisa maxaa la yidhaha jaasuusow ma ahayn sow shaksi maaha jadhan shaksigaa xubnihiisa ma taqaanaa ishaa kamida sow maaha ishaa kamida isha iyo dhegtuna way kala cajo badan yihiinoo waxa haddaad maqasho waad ismoodsiin kartaa waxa kaloo jira dee waad been baa laguu arki karaa laakiin waxa la arka ka warrana isha la saaro cayaan laysa alkhabaru waxa la maqlaa ma aha kalmucaayana sow ma ahayn wax la dhegaysto oo kale xubinta uu ku cajiibsanee basaasku wax ku qabtaa waa isha kolka gebigiisiiba ruuxii idlaaba maxaa laga dhigay basaas cayn baa la yidhi cayntu sow ishan maaha kolka cayn waa il maxaana looga jeedaa kulli ruux dhan baa looga jeedaa calaaqadaasi waa maxay kolkaa waa jus-iyo waayo lafdigan cayn ah xaggaynu ka soo naqlinay baa dee qayb ahayd dee jus-iyaynu calaaqadii odhanaynaa lafdigii asaabicaha xaggaynu ka soo naqlinay baa dee kulli anmulka u ahaa kulliyay tiina ahayd wljusiya hiya iyadu kownulmadkuuri madkuurkoo noqdo weeyaan dimna shayin shay dhexdii aakhare kale naxu nashara alxaakimu xaakimkaa faafiyey cuyuunahu basaaskiisii fi lmadiina ay aljawaasiis falcuyuunu majaasun mursalun weeyaan calaaqatu aljuziya weeyi lianna kula caynin cayn kastaaba juzun waa qayb oo min jaasuusiha ka tirsan walqariinatuna alistixaala weeyaan istixaala qariinadu waa istixaalada runtii weeyaan oo indhaha maa la diri karaa xaakimku muu awoodi karaa inuu indho keliya uun diro nashara alxaakimu xaakimku wuxuu faafiyey cuyuunahu indho indhihiisiinbuu magaalada kusii daayey xaakimku indho keliyuu daadiyey miyay jiraan waa mustaxiil be nashradana ay kolkaa aad ku garanaysaa wa ka qawlihi tacaala oo kale weeyaan juziyadu fa taxriiru raqabatin qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'mino ah qoor mu'minada xoreeya baa la yidhi qoortu waa halkee halkaasoo ma ahayn intaasoo qoor lama yidhaahdo dee intaa qoorta ah haddii xoree lagu yidhahda ka warran addoon idil intaa ummada xorayn kartaa waxa isa saraayiin la yidhahbay addoommuu samayn jireen be fuqahada garanayse kolkaa maxaa qoorta looga jeedaa qoor intanu looma jeede ruux dhan baa loo jeedaa kolkaa calaaqadu maa maxay waa jus-iyo walaazimiya weeyaan tashanaad laazimiyo laazimiyadu waa shayganu shayga ka dhalanaya hiya iyadu kownu shayin shaygoo ahaada weeyaan yajibu miduu waajibayo wujuuduhu wujuudkiisuu cinda wujuudi shayin aakhara shay kale marka la helo shaygan haddii marnaba la helayo mar kasta la helayo laazimiya la yidhah naxu talaca daw-u iftiinkii baa soo baxay or iftiinku muu soo baxa mise cadaad baa soo baxda cadaad baa soo baxda soo maahayn kolka iminka dawgani waa laazim oo mar kastoo cadeed la hela iftiinkiina waa la helaya dee awqaad naadira mooyaane hadda madoobaata mooyaane soo saa maaha iftiinkii waa la helaya waa laazimiya la yidhaha qariinada halkaa ay ay shamsu oo fa daw majaasun mursalun wey calaaqatuhu allaazimiya liannahu dawga yuujadu waa la helaa cinda wujuudi shamsi mar alla markay cadeedu joogto walmuctabar huna halkan waxaa leegaya alluzuum alkhaas baa leegaya wahwa cadamu linfikaak kaan marnaba ka dhammaanayn weeyaan cadamu linfikaak kolkaa ma qiimaynin ma arkaysaa cadeed madoobaadkii ma qiimayn sheekhuya markuu cadamulinfikaagina yidhi wax cadeed madoobaad la yidhaha ma qiimaynayo sheekhu oo cadeed madoobaadku dee waxa laga yaabaa nuurka cadaaddu inuu inagun inaga qarsoomaye sideedii buu joogaa buu ku leeyahay sideedii oo cadaaddu sideedii bay nuurka iskaga leedahay iska dhaaf waad haysataa halkaana oo casharkaana waa waad fahamtaan u malaynaya walmalzuumiya weeyaan ka kalena calaaqada malzuumiyada ma taqaanaa waa shayganuu shay kale ka dhalanayo waa tusaalihii iminka cagsigii un weeyaan adigoo iminka saw daw maynaan isticmaalin oo cadeeduga maynaan jeedin oo dawgu laazim soo cadaada uma ahayn cadaaduna mayna malzuum u ahayn adoo cadaad isticmaalo daw uga jeeda weeyaan kii hore cagsigii walmalzuumiya hiya kownu shayin shaygoo ahaade weeyaan yajibu mid waajibayo cinda wujuudihi helidiisa agtiisa wujuudu shayin shay helidiisu aakharu kale naxwu mala'ati shamsu cadaadu waxay buuxisay almakaana dhulka oo dhan cadaadu dhulkay buuxisay cadaadu meel kasta may fadhiisatay cadaadu dhulka may buuxisaa mise meel yarba oo cirkay ku taalay bay ka muuqataa laakiin dhulka maxaa buuxiya iftiin kolkaa mala'ati shamsu kolkaynu leenahay shamsada maxaynu uga jeednaa iftiin baynu uga jeednaa dee waa malzuumiyo ay ay daw oo fa shamsu majaazun mursalun weeyi calaaqatu calaaqadiisuna almalzuumiya liannaha iyada mataa wujidad mar alla marka la helo wujida daw daw baa la helaya walqariinatuna mala'at qariinaduna waa mala'at waalaaliya shaygoo aala noqda ka waran aaliyada wixii la odhan jiray hiya iyadu kownu shay shaygoo ahaaday weeyaan waasitatan mid waasita ah oo dhexdhexaada liiisaali asarin asar gaadhsiintiibuna ayuu u yahay liiisaali asali shayin shay asarkii gaadhsiintiisa ilaa aakhara mid kale la gaadhsiinayo naxu wajcal lii ilaahu eeyaal lisaana sidqin xus run ah ilaahu eeyaal fi laakhiriina kuwa dambe lisaankaasi sow carab maaha carabkaa maxaa looga jeedaa wuxuu carabku qaba carabku waa aalo wax lagu qabtee wuxuu qabto waa xus waa dikri waa dikri waa dikri wanaagsan ilaahu ummadda iga dambaysa khayr ay igu xustaa ay khayruun igu hadalhaysaa waa cajiib wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin waa cajiib haddaad aragta nin wanaaguun lagu sheegayo dee ummaddani waa shuhada- shuhadaaullahi fii ardihiye halka cajiib baad ku aya- ayaad ka dareemaysaa waa kaa nabiyullahi nebigaa ilahayna ilahay baryaya in ilaahay inuu ummadda qabuulu geliyo wajcal lii iyal ilaahu lisaana sidqin xus wanaagsan fi laakhiriina kuwa dambe ay dikran xasanan fa lisaan bimacnaa dikri xasan weeyaan majaazun mursaluna weeye calaaqatuna alaaliya waayo carabkaa aala adde lianna lisaana aalatun fi dikri xasan carabku waa aalo dikrigi iyo xuska wanaagsan buuna aalo u yahay waliطlaaq baa isna meesha yaalla ilaaq ilaaqa miyaa dareemaysaa huwa ilaaqu kownu shay shaygoo noqda weeyaan mujaradan min alquyuud quyuuda mid ka madhan naxu qawlihi tacala waa ilahay qowlkiisa oo kale fataxriiru raqabatin iminka kelimadaa raqaba ah kol dhaway sow maynaan soo maraynin laakiin qariinadan markii dhawaydaan soo maraynin maxaynu ka dhignay jus-iya sow kamaynaan dhigin oo kulli baa looga jeedaa maynaan lahayn iminka qariinadu xaggii ma aha taynu soo marnay waxay ahayd raqabatin mu'minatin bay ahayd raqabatin mu'minatin qoor mu'minada bay ahayd oo dee kolkaa qoor tanna waa mutlaqu raqaba kolkaa raqabadan iminka calaaqadu mayna itlaaq ahayn sababtu waa maxay qoorta waxa looga jeedaa maxay mu- mu'mino unbaa looga jeeda oo qeydkii mu'minimada laga itlaaqay qeydkii mu'minnimada hadda kama hadlayno qoorta looga jeeda shaksiga idil oo taasi waa jus-iyo laba majaas baad ka helaysaa raqabada dhinac markaad ka eegto calaaqadiisu waa itlaaq dhinac markaad ka eegtana calaaqadiisu waa maxay waa jus-iyo dhinaca xagga mu'minnimada de ayna ku qeydnayn ee laakiin muctabarka ah iminka raqabo un baa la yidhi mutlaqa waxaana looga jeedaa mu'mino xaggaa markaynu ka eegno muuna majaas itlaaqa ahayn markaynu xagga raqabadan la itlaaqay kulliga looga jeeda ka eegnana majaas calaaqadiisu juziya tahay sow maaha waad haysataa ay citqu raqabatin mu'mina faraqabatu majaazun mursal weeyaan calaaqatuna aliطlaaq faina almuraada waxaa looga jeeda almu'mina baa looga jeeda wa itlaaqu raqabati qoorta la itlaaqo calaa jamiici ljismi lagu itlaaqaana majaazun mursalun oo calaaqatu ljuziya kaa waynu soo barana isaga wataqyiid waa kan hore cagsigii un weeyaan shay qaydan oo looga jeedo bilaa qeyd huwa kownu shay shaygoo noqdo weeyaan muqayadan mid lagu qayday biqaydin aw aksara naxu maa aqlada maxaa ka adag jaxfalata zaydin zayd debintiisa arzayd debintiisa maxaa ka adag kelmadda jaxfalaa ayaa jaxfalka maxaa lo- waxa la odhan jiray ma taqaanaa ereyga jaxfala maxaa la odhan jiray waa debinta faraska innagu de wax kasta debin baynu nidhaahnaa geela debin baynu nidhahnaa iyo faraska debin baynu nidhahnaa dadka carabtu way naga fasaaxo badantao wax kastaaba magac gaaruu leeyahay aadamaha shafa shifaa la yidhahdaa debintooda faraskana jaxfal baa la yidhahdaa haddaba kelmadda jaxfalihi miyayna ahayn debin qaydan oo ku qaydan farastiisii markii zayd loo idaafeeyana miyaan qeydkii farasnimada uu ku qaydnaa laga xooraynayn mutlaqu shafa u noqonayn debin caadin mayna noqonayn waa majaaste calaaqadiisuna waa maxay waa qeyd waa taqyiid calaaqadiisuna taqyiid bay noqonaysaa wataqyiid huwa isagu kownu shay shaygoo noqdo weeyaan muqayadan mid la qayday biqaydin aw aksara naxu ma aqlada maxaa ka ag- ka adag jaxfalata zaydin ay shifata fajaxfalatu zayd majaasun mursalun calaaqatu a taqyiid liannaha iyada muqayadatun waxa lagu qayday bishafati alfaras baa lagu qayday debinta faraska ayay ku qaydantahay ka tobnaad waa walcumuum cumuumka maad garanaysaa huwa isagu kownu shay shayga oo noqdo shaamilan mid ururinaya likasiirin wax badan naxu qowlihi tacaala oo kale weeyaan am yaxsuduuna miyay xastayaan annaasa dadka kelmadda annaasa ihi waa ayo sow nebiga maaha calayhi salaatu wasalaam suuratu aali cimraan kolkii laga hadlayay am yaxsuduuna annaasa dadka may xastayaan dee nebigaa loo jeeday bal sababu nuzuulka aayaddaa eeg kolkaa calaaqad waa maxay mayna cumuum ahayn naas oo dhan maan laga magacaabin maxaana looga jeedaa shaksi keli mina majaas ahayn oo nebiyaa looga jeedaaye am yaxsuduuna annaasa ay nabiya sala allahu alayhi wasalam faannaasu haddaba majaasun mursal weeye calaaqatuna alcumuum wa miluhu waxa lamida qawluhu tacaala aladiina qaala lahum annaasu aladiina kuwii qaala lahum uu ku yidhi annaasu dadku annaasu daa maad garan waa nimankii gaaladu ay ninkii gaaladu ay soo direen muxuuha ninkay gaaladu soo direen nucaym ibnu mascuud si ulama ohan jireen alashjici nucaym ibnu mascuud alashjici ninkaasay gaaladu soo direen waxay dhahdeen maxamed iyo asxaabtiisa u tago gaaladii baa idin ururtay dheh kolkaasuu ilaahay yidhi aladiina qaala lahum annaasu dadkii waxay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum kolka qaala lahum annaasuda dadka ku yidhi yuu ahaa nin keliya oo nucaym ibnu mascuud baaba nebiga u yimid kolkaasuu ku yidhi gaaladii baa soo dirtay nebiga waxaad ku tidhaahdaa ha isku soo bixin oo dagaalka ha u soo bixina kolkaa qaala lahum naasudani waaba nin keliya looga jeedaa dee calaaqaduna waa maxay naas oo kulliya oo cumuum caamaa la cibaareeyey waxaana looga jeedaa fardi baa looga jeedaa calaaqadu waa cumuum walkhusuuska koob iyo tobnaad huwa khusuusku kownu lafdi lafdigoo noqdo weeyaan khaasan bishayin waaxidin shay waaxida mid gaar ku ah ka ilaaqi ismi shaksi ismu shaksiga oo la idlaaqo weeye cala qabiilati lagu idlaaqo naxu rabiica wa quraysh markan imika aad leedahay soomaal markaad leedahay soomaal sowna haddii dee suurtagal ay tahay isaga oday keliya maaha inta oday keliya saw maahayn ama isxaaq oo kale kolkaad leedahay isaga oday keliya maahayn oo la yaqaano odaygaas iminka nin kastaaba waa isxaaq baa laga odhanaya kana isxaaqo kana isxaaq odayuun buu ahaa dee la yaqaanay kolkaa magacii khaaska ahaa ayaa lagu idlaaqaya maxay kulli baa lagu idlaaqaya waa majaas baa halkaa ku jira calaaqadiisuna waa khusuus calaaqadiisuna alkhusuus bay noqonaysaa huwa kownu lafdi khaasan bishayin waaxidin ka idlaaq ismi shaksi cala alqabiilati naxwu rabiica wa quraysh waictibaari ma kan calaaqadu waa ictibaari ma kan huwa isagu annadaru eegid weeyaan ila almaadi la eegayo naxwi wa aatuu siiya alyataama agoonta amwaalahum xoolahooga alyataama nin agoona xoolaha maad siinba ma siinaysid waabu haynaysaa agoonka laakiin markuu qaan gaadhaad siinaysaa markuu qaan gaadhana agoonnimadii muuna ka bixin nin qaan gaadhay buu ilaahay yatiim ku magacaabaya hadda waa qaangaadh yatiim buuna ku magacaabay yatiim maxaa loogu magacaabay dee biictibaari ma kaana oo beri buu agoon ahaan jiray weeyaan waa adigoo arka saaxiibkaa isagoo maalin dhutiyaya dhutigii buu ka bogsaday meelaha qodax yar baa mudday ama makiinad baa sartay qoraaladaaba ku dhacday wuu ka bogsaday maalin keliyuu dhutiyey ma garanaysaa waxaa tidhi un laangare arlaangare maad aragteen dee wax way biictibaari ma kaana maalin buu laangarhaynayun baa tidhi maalin ayuu ninkaasi laangaraynayay ay aladiina kuwii kaanuu ahaa yataama agoontu ma balaquu qaan gaadhay falyataama majaasun mursal weeyaan calaaqatu calaaqadiisuna ictibaaru ma kaana weeyaan wa milu hada kan waxaa lamid a qawlu man shariba alqahwa ninka qahwa caba oo maxay dhaha khud mil'aan khud qaad buu yidhi almal'aan ar koobkan buuxa iga qaad buu yidhi koob baa loosoo lasoo hordhigay oo koobkii buu cabay uu dhameeyey koobkii adeer koobka buuxa iga qaad buu ku yidhi ka buuxa waayo kaa buuxa iga qaad buu ku yidhi ka buuxa waa kii hadda waa kan madhan soo maaha kolkaa waa maxay mal'aankan uu leeyahay koobka wuuba cadeeyey waa bictibaari ma kaana markii loo keenay buu buuxay koob markii loo keenay ayuu mal'aan ahaa ayuu buuxay wactibaari ma yakun ictibaari ma yakun huwa isagu annadaru in la eego weeyaan ila mustaqbal wuxuu ku dambayn doono naxu taxintu waxaan soo riqi khubzan laxoox khubzigu soo kolka la dubo maaha baasha marka la dubo qooshka marka la dubo soo laxoox ma noqdo laxoox ama dib baa loo soo ridqaa ya dib looma soo ridqo dee laxooxda haddaba halkaa uu ina leeyahay laxoox baa la ridqaydaa waxba ka dhegaysan mayno cafwan halkaa uu leeyahay taxintu khubzan halkaa uu ina leeyahay taxintu khubzan dee khubzigani ma aha kaa taqaanay eh waa biictibaari maa yakuun oo waa hadhuurhkii la ridqayey muxuu ku dambayn doonaa hadhiirka hadhuurkani laxoox khubzi buu ku dambayn doonaa waad aragtay ay xabban dee hadhuur baad ridqay yaulu amruhu amarkiisu uu ku dambayn u noqon doono ilaa an yakuuna khubzan fa khubzan majaasun mursal weeyaan calaaqatuhuna ictibaaru maa yaulu wuxuu ku dambayn doono weeyaan ictibaaru maa yaulu ilayhi wuxuu ku dambayn doono wa miluhu waxaa la mid a inii araanii waxaan is arkay acsiru anigoo maloojinayo khamran khamro marka casiirka ama cinabka la miirayo ma khamra markaa la miirayaba waba xalaal waa casiir markaase sharaabkan caadiga aynu miirana ka waran sharaabkan aan miirana waa maxay soo sharaab maaha ma khamra haddii laakiin marka dee la dhigo uu khamiiraya soo maahayn khamra lagu magacaabay waa sidee waa biictibaari maa yakuun oo khamru ku dambayn doonaa weeyaan iminka khamre maaha waa casiir ee khamru ku dambayn doonaa waktiga la muloojinayo dee khamre maaha inaka mayitun wa inahu mayituun inaka mayitun markaa nebigu ma geeri buu ahaa aayadda lagula hadlayey geeri buu ku dambayn doonay dee nebigu ku dambaynayey ay casiiran yaulu amru wuxuu u ilan doonaa ilaa khamrin liannahu xaala casrii marka la maroojinayo laa yakunu khamran ma aha falcalaaqatu huna halkan calaaqadu ictibaaru maa yaulu ilayhi wuxuu ku dambaynayo weeyaan wanaxu walaa yeliduu dhali maayaan ilaa faajiran dembiile kafaaran gaalnimo badan mooyaane nebi nebiyullaahi nuux kolkuu la hadlayey rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran kolkuu laha ilaahu guri yar ha kaga tegin dhulka nebi maxamed hadalkiisii oo kale dee meesha yaallay sow maahayn nebigu sow ma odhanin kuwa dhabarkooga ka soo bixi doonaan sugaya ama aan rajaynaya inay diinta anfacaan nuux muxuu yidhi haddii la odhan lahaa dee miyaadan ka yaabayn inay waxun dhalaan wuxuu yidhi walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran dhali maayaan maxay faajir dembiile ah oo kafaaroo gaalnimo badan mooyaane wax kale nebigu sow kii yidhi kullu kullu muxuu aha xadiidkii kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmuhu markuu dhasho ma faajir kafaara waa maya aayaddu haddaba waa maxay dee ilmo dhashay faajir kafaara maahe waa biictibaari maa ya-uul ciyaalkooguna kolkay weynaadaan faajir kafaarun bay ku wada dambaynayaan buu yidhi faajiriin kafaariina waayo aayad qur'aanaa dee tilmaantay aayad qur'aanos oo aayad qur'aanaa xustay inaynan nebi nuux ka rumaynaynin intaa yaree rumaysay mooyaane in kale markaasuu dee yaqiiniyu noocan u hadlaya wlmawluudu xiina yuladu marka la dhalayo laa yakunu faajiran maaha walaa kafaaran maaha walakinahu qad yakunu kadalika saasuu noqon doonaa bacda طufulati markuu koro kadib faudliqa almawluudu mawluudkii waxaa lagu ilaaqay alfaajir baa lagu ilaaqay wa uriida bihi waxaana looga jeedaa alrajul alfaajir baa looga jeeda walcalaaqatuna ictibaaru maa yakun wuxuu ku dambaynayo weeyaan walxaaliya ka afar iyo tobnaad waa xaaliyadii shaygii xaaliga ahaa ee meesha ku degayey hiya kownu shayi shayga oo ahaada weeyaan xaalan fii hayrihi hayrkii mid ku degaya fa fii raxmat illahi hum fiiha khaaliduun ilahay naxariistiisa ayay ku waarayaan dhexdeeda fa fii raxmati naxariista dhexdeeda naxariista miyaa la dhex galaa mise janna la galaa janna la galaa jannadaana maxaa kusoo dego oo kusoo dhex dega naxariis ba kusoo degta kolkaa xaaligii ayaa la magacaabay maxalkii baana looga jeedaa janna fa fii raxmat illahi ilahay jannadiisa ay hum iyagu fiiha dhexdeeda khaaliduun ku waarayaan jannaa looga jeedaa kolkaa raxmadan jannaa looga jeedaa waana xaali xaaligii baa la magacaabo maxalkii baa looga jeeda calaaqadu waa xaaliyo